wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in dagaal la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud uu shalay galabtii ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk uu ku dhex maray xaafadda xaanta dheer ee degmada hodan ee magaalada muqdisho dagaalkan oo ahaa mid xooggan ayaa ka dhashay murun dhuleed askarta ayaana adeegsatay hub ay ka mid yihiin dhashiikaha iyo beeka amka waxaana aad ugu argagaxay rasaasta dhacaysay dadka shacabka ee ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda uu dagaalka ka dhacay askarta dowladda federaalk ayaa marar badan sidan oo kale ugu dagaalamay gobolka banaadir iyo meelo kale oo ka baxsan